kulan wacan oo wanaagsan idilkiima dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada xubinta wargeysada iyo waxyaabahay qoreen taariikhdu waxay ku beegan tahay toddobiiy labaatanka bishii koobaad sanadka labada kun labaatan iyo saddex anigoo maxamed cali mudoobe idinla socodsiinaya dhegeystayaal aan ku horeyna wargeyska daily nation warbixinada ugabeyna qoraya wargeyska daily nation boga koobaad saaka waxa uu kaga hadlayaa waxa uu leeyahay mustaqbalkii oo waxa uu leeyahay la dhacay ama la boobay ayuu cibaanka ka dhigay wargeyska warbixin halkan waxa uu kaga hadlayaa ku saabsan daraasaad ay kaga kaga hadlayso anarde warbixino ku saabsan hal dhibic laba bilyan oo shilinka dalka ah oo loogu talagelay deeqda in waxbarashada ama ardayda kasoo jeeda qoysaska aan ladnayn in waxbarashadooda loo adeegsado oo la la-yahay ayuu leeyahy wargeyska bogga toddobada ayuu ku qoray wargeyska warbixintan uu kaga hadlayo gaar ahaana lacagaha deeqda deegaanada lagu homareeya loo yaqaano c d f t ayuu wargeyskan kaga hadlayaa ee ilaa iyo afari lix iyo toban ismaamul guud ahaan dalka wargeyska boggood warbixinada ku qoray waxaa ka mid wargeyska halkan warbixino waxa uu kaga hadlayaa kusaabsaraabsan ee ku saabsan arrimo kala duwan ee dhanka iyo qorshaha xubnaha kenya kwanza ayo wargeyska halkan kaga hadla uu leeyahay qorshaha ruto ayaa ah in mister ruto iyo karwa uu anrada baarlamaanka ay ku biiraan bogga afarad ayuu kaga hadlay wargeyska warbixinada si uu kaga hadlayo isla bogga koowaad warbixinada ku qoray waxaa ka mid wargeyska daily nation arrimo waxau kaga hadlayaa la xiriira daroogada iyo maandooryahay sidoo kale baararka gobolka mount kenya wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay sababta madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka dalka geshagwa uu u doonaya in baararka gobolka mount kenya la xiro isla bogkood warbixinadu kaga hadlaya waxaa ka mid a mogoha iyo walaalihiisa iyo wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay maxay tahay waxyaabaha anrade professor jige mogoha wasiir kare waxbarashada iyo walaalihiisa ku qasabtay inay dalka ay kusoo laabtaan ayuu leeyahay warbixinadaas ayuu halkan kaga hadlayaa iyagoo canarade oo ahaa dad ku nool qurbaha islamarkaana dalkana dib ugu soo laabtay bogga labaad iyo saddexaad ayuuba kaga hadlaya wargeyska halkan warbixinadaasi uu ku qoriyo george mogoha iyo sidoo kale walaalihiisa ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa oo isaguna maalintii talaadada geeriyooday wargeyska uu leeyahay mogoha isaguna inuu ku noolaa dalka nigeria halkaasina ay ka mid tahay meelihii wax uu kusoo bartay mid kale uu ku noolaa dalka sweden mid kalena uu ku noolaa dalka maraykanka gobolka texas oo wargeyska warbixinadan bogga labadiyo saddexaad ayuu ku qorayaa ayuu wargeyskan halkan uu leeyahay bogga saddexaad magoha iyo sidoo kale shakhsiyadiisa iyo wargeyska halkan kaga hadlaya uu leeyahay waa nin nin nooco ayuu ahaa professor george magoha wargeeska halkan kaga hadlaya sanadkii labada kun sagaal iyo tobankii ay ahayd markii madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta uu u magacaabay wasiirka waxbarashada wargeeska bogga afraad wuxuu ku qoraya warbixin oo uu kaga hadlayo xubnaha anarada kenya kwanza iyo sidoo kale qorshaha ruto oo ah in azimio raila iyo sidoo kale karuwa ay baarlamaanka ku biraan iyo wargeeska halkan kaga hadlaya warbixinadaasi uu leeyahay xeralyaha guudato mr justin muturi ayaa soo jeediyey qorsho uu leeyahay anrada mr odinga iyo sidoo kale martha karwa ay baarlamaanka xilal kala duwan ka qabtaan ayuu leeyahay wargeyska uu kaga hadlaya warbixintan ee ku saabsan arrimaha si kala duwan mr muturi ayaa waxa uu doonayaa xibnaha anrada xildhibaanada aqalka baarlamaanka in ay eegaan in sharci ku saabsan in xubnaha baarlamaanka laba lagu kordhin karo iyadoo aan la aadin dhankaasi markii la dhaho afti ama inaan afti la aadin maadaama dastuurkii ku qeyqaan tahay tirada rasmiga ee aqalka baarlamaanka wargeyska warbixinadu kaga hadlaya bogga shanaad waxaa ka mid ah arrimo ku saabsan waxay leeyihiin madaxweynaha iyo hadalkiisa isdabamaraya ee maqaamkiisa ku saabsan arrimaha mucaaradka ayuu leeyahy wargeyska halkan kaga hadlaya qaar ka mid ah xildhibaanada xisbigii hore ee talada hayee jubilee ayaa waxa ay ballan qaadeen inay taageerayaan dowladda iyo sidoo kale ajendaheeda haddii ay noqon lahayd aqalka baarlamaanka iyo weliba marka la joogo bannaanka xubnaha madaxweynaha dalka ayaa waxa uu ololeynayaa in fursad loo abuuro ama xil la siiyo xubnaha mucaaradka oo rasmi ah islamarkaana dhinaca kalena uu doonayo ama uu raadsanayo in xubnaha azimiyo sharcidejiyaashooda uu gacanta ku dhigo wargeyska halkan uu kaga hadlaya arrimahaasi kala duwan ee ku saabsan dhinac madaxweynaha uu doonayay in xubnaha kala duwan gacanta ku dhigo dhinac kalena xubnahan ay sidoo kale mucaaradka uu doonayo in dowladda ay dusha kala socdaan islamarkaana dhaqdhaqaaqyada iyo waxyaabaha ay sameynayso dowladda ay isha ku hayaan xubnaha mucaaradka sida caadiga ah si dowladda ay ula xisaabtamaan wargeyska halkan waxau kaga hadlayaa iyadoo laba maalin un anirde dhowaan uu madaxweynaha la kulmay madaxweyne ku-xigeenka uu la kulmay xubnaha jubilee sidoo kalena madaxweynaha dalka isaguna aqalka madaxtooyada iyo weliba ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa ee aqalka madaxtooyada kula kulmeen saraakiisha xisbigii hore talada haya ee jubilee iyo wargeyska halkan kaga hadlaya xubnahaasi oo sida loo gehayna jubilee waxay ka tirsan tahay oo ay qeyb ka tahay azmiyo gaar ahaana xubnaha jubilee qaarkood la kulmay waa dadkii taageeray xubnaha azmiyo sida sabina sheege ayaa ka mid ah iyo sidoo kale xildhibaanka bariga baarlamaanta baarlamaanka bariga afrika ee kanini kega ayaa ka mid ah xubnaha taageeray wargeyska halkan uu kaga hadlaya oo sida aadka u taageeray hogaamiyaha xubnaha azimiyo raila odinga xubintii wargeysada ee dhegeystayaal qaybihii dambe ayaanu soo gaarnay standardna waxyaabaha ugu waaweyn uu kaga hadlaya saaka waa arrimaha ku saabsan waxbarashada uu leeyahay xaqiiqda dhabta ee ardayda buundooyinka dhibcaha wanaagsan keenay imtixaanka k c c uu leeyahay baaritaano dheeraada oo qoto dheer ee lagu sameeyey imtixaankii dalka ka dhacay sanadkii labadi kun labaatan iyo labadii natiijadii uu ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ayaa waxay tuseysaa in qaar ka mid ismaamulada aysan natiijada sahayn mid saxa qaar ka mid a khubarada waxbarashada ayaa waxay sheegayaan inay tahay mid aan macquul ahayn in dugsiyada kaalimo sarsare ay keenaan hal sano gudahood dhibcii hore ay keeneen waxaana taasi ay sheegayaan waxaana laga doonayaa dowladdu inay baaritaan ku samayso imtixaankii ee dalka ka dhacay iyo natiijada lagu dhawaaqay bogga afaraad iyo lixaad ayuu ku qoraya wargeyska warbixinadaasi uu kaga hadlaya hal dhegeysta aan siiyo qadka telefonka stafm helow stafm helow stafm helow stafm helow soo dhowow waalaikum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
saakuanuwer adkeysana maxamed tabane gaarisa dhikaaburiya jogeeye maxamedow see lagu wabarisa saakintaad ka horeysa alxamdulilah walaalkay maan jimca wanaagsan aan kuleeyahay dhammaan dhegeystayaashana waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad iyo jimca wanaagsan wanaagsan oo canaad baad umahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa dhegeystayaal kulan wacan oo wanaagsan idilkiinbo dhegeystayaal subax wanaagsan mar kale gobol wad idaacadda kala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka stn hogaanka stan radda dhegeystayaal waxaana ku eegeynaa saaka oo ah subaxnimo jimco ah taariikhduna ku beegantahay toddobiy labaatanka bisha koowaad dhegeystayaal waxaan kaga hadlaynaa ama jimco walbaan kaga hadlaynaa barnaamijka xaaladda dalka waxaana saaka diiradda saaraynaa arrimaha la xiriira dhankaas iyo siyaasadda waxaan kaga hadlaynaa barnaamijka qorshaha kala duwan ee ku aadan xubnaha kenya kwanza ee ay doonayaan iyo oo uu hogaamiyo madaxweynaha dalka william ruto in xubnaha mucaaradka waa azimio la umoja raila odinga iyo sidoo kale martha karua inay baarlamaanka qeyb ka noqdaan kulan wacan oo wanaagsan dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan ee habada idinka leenayay idinkiinba gobolbad idaacadda kala socotaan stafm codka gobolka qaybireed nagala socotaan mawjadaha kala duwan ayaad dhegeysaneysaan anigoo maxamed cali madoob ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal barnaamijka sidaan idiin sheegay waxaan ku qaadaadhigaynaa barnaamijka qorshahaasi ama soo jeedintaasi ku aadan in xubnaha mucaaradka ama hogaamiyaasha mucaaradka laga dhigo hogaamiyaasha xubnaha laga tira badan yahay ee labada aqal ee baarlamaanka aqalka senadka iyo aqalka baarlamaanka qaran national assembly iyo senate waana martha karua iyo raila odinga arrintani ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo weliba isjijiid dhanka xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale dowladda ay u muuqato inay jirto iyadoo xubnaha mucaaradku ay sheegeen inay si toosa u bilaabayaan in dowladda in radde ay uu sheegay toddobaadkan aan ku guda jirno in mr kenya mr ruto aysan aqoonsaneen dowladdiisa iyo sidoo kale xubnaha uu asaga magacaabay islamarkaana qaar ka mid a tallaabooyinkii xeerarka kala duwanna aysan ku raacsaneen dhinaca kalena madaxweyneha uu sheegayo in uusan doonaynin in ay salaamaan ama heshiis siyaasadeed sidii sanadkii labada kun iyo sideed iyo tobankii uu mister odinga la yeesho ama si gudba dowladda heshiis la yeelato marar badan ayaa madaxweynaha dalka waxa uu sheegay inuu asaga doonayo in uu soo saaro xafiis mucaarada oo loogu talagalay keliya inuu dowladda la xisaabtamo asagoo sheegay inuu doonayo inuu kala leexiyo dowladda iyo xubnaha mucaaradka haatan xeerdhaliyaha guud ee dalka justin muturi oo ah la taliyaha dhanka la taliyaha rasmiga ee dowladda ama madaxweyne badiyan si kulega ee dhanka sharciga ayaa waxa uu soo jeedinayaa qorshe oo suuragal noqonaya haddii uu ansaxo mr rail odinga iyo martha karua inay baarlamaanka iyo senadka ay ka noqdaan hogaamiyaasha xubnaha laga tiro badan yahay tanina uu sheegayo in mr muturi aysan u baahnayn in dastuurka wax laga bedelo ama afti la sameeyo isagoo kaga hadlaya arrimaha kala duwan ee ku saabsan in xafiiska mucaaradka lasoo saaro oo madaxweynaha dalka william ruto uu taageeray islamarkaana marar badan uu sheegay in taasi uu taageerayo balse heshiis siyaasadeed uusan doonayn islamarkaana xafiiskaasi uusan u soo saarin in uu dano shaksi uu maamulo keliyana loogu talagalay xafiis in uu dowladda dusha kala socdayo howlaheeda islamarkaana markay wax qaldamaan dowladda u sheega islamarkaana shaaca ka qaado waxa uu sheegayaa mister muturi xildhibaanada ayaa waxa ay bedeli karaan dastuurka ee loogu talagalay anrade anrade ay wax yeer ka bedeli karaan dastuurka gaar ahaan arrimaha kala duwan ee ku saabsan xubnaha kaalinta labaad soo galay doorashada xilka madaxtinimada iyo cidda weheyd ku-xigeen sida hogaamiyaha azimio rail odinga iyo martha karua labaduba waxa uu sheegayaa waxay fursad ka helayaan ama wax kabedelkaasi dastuurka iyo xildhibaanada ay sameeyaan wuu u fududaynayaa inay aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka ka noqdaan ku-xigeen iyo sidoo kale anarde hogaamiyaha xubnaha laga tira badan yahay ee aqalka sanadka iyo aqalka baarlamaanka soo jeedintaasi ayaa waxay suuro gelinaysaa haddii la dhaqangeliyo in mister odinga uu aqalka baarlamaanka ku bedelo opinyo wandanyi oo ah hogaamiyaha xubnaha laga tira badan yahay kana soo jeeda xisbiga o d m aqalka sanadkana martha karwa iyaduna waxay bedelaysaa senatarka stewart madzayo oo isagana odium ka tirsan xubnaha hogaamiyaha aqlabiyadda aniradda ee ku matalo aqalka senadka xubnaha laga tira badan yahay muturi ayaa waxa uu sheegayaa oo sidoo kalena ah la taliyaha dhanka sharciga ee dowladda in xildhibaanadu ay u baahan yihiin keliya ama si guudbo baarlamaanka in dastuurka ay waxyarun ka bedelaan islamarkaana ay dhankaas iyo xildhibaanada xildhibaanada aqalka baarlamaanka oo ah afar boqol toban iyo lix ay ka dhigaan afar boqol toban iyo sideed si ay fursad u siiso dadka kaalinta labaad soo galay doorashada xilka madaxtinimada ee dalka ka dhacdo inay si caadi ama si rasmi ah ay u noqdaan xildhibaano ka tirsan aqalka baarlamaanka wuxuu sheegayaa uu ku andaconayaa xeeralaliyaha guud ee dalka Uh, mister muturi in ay suuragal tahay arrintan islamarkaana aan loo baahnayn afti in ay dalka ka dhacdo waxyarunbaa uh, qeybta boqol iyo sideed ee dastuurka ayaa wax laga bedelaya oo fursad u siinaysa xubnaha kaalinta labaad soo galay doorashada xilka madaxtinimada inay ku biiraan aqalka baarlamaanka iyo aqalka senadka islamarkaana uh, hogaamiyaha azimio ka dhigayso inuu noqdo mr odinga hogaamiyaha laga tira badan yahay ee aqalka sanadka aqalka baarlamaanka halka martha karow iyaduna ay noqonayso hogaamiyaha laga tira badan yahay aqalka sanadka labadaba haatan waxaa haya xafiisyadaasi xubno ama de xildhibaano ka soo jeeda xisbiyadooda qaybta boqol iyo sideedda ee dastuurka ayaa ku cad inaysan jirin aniradde inay inay jirayso in hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka aqalka sanadka iyo hogaamiyaha xubnaha laga tira badan yahay ee aqalka sanadka iyo aqalka baarlamaankaba ay jirayso oo kala matalaya xisbiga ugu tiro badan tiro ahaan aqalka baarlamaanka iyo xisbiga ugu yar tiro ahaan dhanka aqalka baarlamaanka sidoo kalena aqalka sanadka xisbiyada ee ku badan sida haatanba ee dalka ka taagan oo xubnaha aqlabiyadda ama hogaamiyaasha aqlabiyadda aqalka sanadka iyo baarlamaankaba ay ka soo jeedaan xisbiga talada haya ee u d a mr muturi ayaa isagu waxa uu sheegayaa in anirada in tani ay tahay qorsho islamarkaana iyo soo jeedeen ay u baahan tahay in xubnaha baarlamaanka ee aqalka baarlamaanka ka tirsan dastuurka ay in yar ka bedelayaan oo keliya bal aan dhegeysano madaxweynaha iyo mar arrimahan wax laga weydiiyey ee ku saabsan xafiiska xubnaha mucaaradka
Jambo ambalo umeniuliza kuhusu eh, ofisi ya kiongozi wa upinzani, ya kwanza ujue hiyo imekuwa msimamo wangu tangu pale mwanzo, sio sio msimamo nimekuja nikaipata hapa ofisini, imekuwa ni msimamo wangu, jambo la kwanza. Na jambo la pili, wale wote waelewe, mimi simtafutii mtu kazi. Nimeona kiongozi wa upinzani akisema oh, yeye hataki hiyo kazi. Nani alikuwa anampatia kazi? Mimi si, mimi sitafutii mtu yeyote kazi, natafuta ofisi ya mambo ya kuhakikisha kwamba accountability ya serikali. Kama ningekuwa mtu selfish, mimi niko na haja gani na mtu ya kunipinga? Lakini mimi naelewa ya kwamba katika demokrasia ya hii power watu ku, ku, ku, kukorogwa na pawa ni rahisi. The, kuna, kuna sababu ya kuwa na upinzani, na ndio nikasema, na mimi naelewa kwa sababu vilevile mimi nilikuwa na, ni baadhi ya wale walioshughulika na kuunda katiba hii ya- yetu ya Kenya, na tulifikiria ya kwamba wale committee of experts wangeirekebisha, wangeifanya vizuri, ndio nafasi ipatikane ya ofisi, sio mtu nikisema ofisi ya kiongozi wa upinzani it is an institution it is not a person right mi natafuta accountability my, my, eh, ile, ile uwajibikaji ndio mimi nashughulika na, na, nashughulika nayo vile nimependekeza
waa madaxweynaha oo arrimahaasi eh, ka hadlayey ee ku saabsan dhankaasi oo in xafiiska xubnaha mucaaradka la soo saaro Ben, dhegeystayaal xub- soo jeedintan xeralyaha guud ee dalka ayaa eh, ka dhigaysa odinga iyo martha karua inay baarlamaanka dalka galaan xafiisyada hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka iyo sanadka iyo hogaamiyaha xubnaha laga tira badan yahay aqalka baarlamaanka iyo sanadka ayaa waxaa si dhammaystiran oo baaxad weyn u taageera una fududeeya howlahooda guddiga adeega baarlamaanka ee loo yaqaano parliamentary service commission p c waxaana ay leeyihiin xafiisyo iyo sidoo kale waxyaabo kala duwan oo eh, la imaanaya xafiiskaasi oo ay kaga duwan yihiin xildhibaanada kale ee aqalka baarlamaanka xubnahani ayaa eh, sidoo kale eh, waxay leeyihiin gunooyin kala duwan iyo sidoo kale awoodo dheeraada oo ay helayaan islamarkaana ay aqoonsan tahay guddiga eh, mushaaraadka dalka ee s r c muster muturi ayaa isaga waxa uu goandaconayaa in eh, soo jeedintan aysan u baahneen in afti dalka ay ka dhacdo taa si dastuurka loogu daro in xildhibaanada aqalka baarlamaanka laga dhig- lagu kordhiyo laba xildhibaan oo isku darkooda afar boqol toban iyo lix laga dhigo afar boqol toban iyo sideed xubnaha aqalka senadka waxay noqonayaan lixdan iyo sideed haatanna waa lixdan iyo toddobo afartan iyo toddobo laga soo dartay ismaamulada kala duwan ee guud ahaan dalka iyo labaatan lasoo magacaabay oo xisbiyada kala duwan ay soo magacaabeen taasi oo ka dhigaysa lixdan iyo toddobo aqalka senadka aqalka baarlamaanka waa laba boqol konton anirde laba boqol iyo sagaashan oo ah xildhibaanada deegaanada kala duwan laga soo doortay oo laba boqol iyo sagaashan laba boqol iyo sagaashan deegaan guud ahaan dalka markii lagu diro kuwa lasoo magacaabay dhammaantood waxay noqonayaan xildhibaanada saddex boqol afartan iyo sagaal xildhibaanada aqalka baarlamaanka kuwa lasoo magacaabana ay tiradooda aniradee waxaana ku jira raalli hadrigeysayaal xildhibaanada anirada wakiilada haweenka oo ah afartan iyo toddobo taasi oo dhigaysa saddex boqol konton iyo toddobo islamarkaana xildhibaanada ayaguna lasoo magacaabay ay yihiin labaiyo toban xildhibaan oo si magacaabisa aqalka baarlamaanka ku joogo waxaana ugu dambeyn ay noqonayaan saddex boqol afartan iyo sagaal hal haddii lagu daro oo soo jeedintana ay dhaqangasho ay noqonayaan saddex boqol iyo konton xildhibaan guud ahaan dalka tani ayaa waxay noqon doontaa mid xubnaha kala duwana siyaabo kala duwan ay u arkaan ee ku saabsan qorshaha xubnaha mucaaradka iyo andarde la taliyaha guud ee dowladda ee dhanka sharciga justin muturi uu doonayo justin muturi waxau hore uu ahaa afyeenka aqalka baarlamaanka ee dalka dhegeyste sideed u aragtaa soo jeedintan mr muturi kula tahay mid xubnaha mucaaradku ay u muuqato iyadoo weliba ayagoo weliba dhowaan sheegay inaysan aqoonsaneen maamulka mr ruto in ay tallaabada aanirde ay noqonayaan mid ay si toosa dowladda anaankeeda iyo siyaabeeda kala duwan ay u dhaliilaan balse ay ku degaan oo ay qaataan saaka barnaamijka dhegeystayaal arrimaha xaaladda dalka aan kaga hadalnaa waxaana diiradda ku saarayna saaka arrimaha la xiriira soo jeedinta xiriirlaliyaha guud ee dalka justin muturi uu doonayo in xubnaha azimio la umoja gaar ahaana rail odinga iyo haweeneyda ku-xigeenka waa doorashadii dalka ka dhacday sanadkii aanu kusoo gudubnay bishii agast martha karwa inay aqalka baarlamaanka ku biiraan oo aqalka baarlamaanka qaran iyo sidoo kale aqalka baarlamaanka senatka ay ku kala biiraan isla markaana ay noqdaan hogaamiyaasha xubnaha laga tira badan yahay ee aqalka senatka iyo baarlamaanka haddaba aniradde taasi ayaa xubnaha kala duwan ee mucaaradka xubnaha zamiyo iyo sidoo kale kenya kwanza siyaabo kala duwan loo arkaya balse iyadoo la ogayaybu justin muturi inuu yahay la taliyaha guud ee dowladda ayaa tani waxay u muuqataa ma ay suuragal tahay inay tahay qorsho xubnaha mucaarad kenya kwanza ay kol hore ka soo shaqeyn islamarkaana ay meel dhigeen daba dhegeyste maxay kula muuqataa soo jeedinta justin muturi justin muturi waxa uu sidoo kale ahaa afyeenkii hore ee aqalka baarlamaanka waxaana uu sheegaya xubnaha aqalka baarlamaanka xildhibaanada inaysan u baahnayn in afti la qabto keliya loo baahan yahay mid ka mid a sharciyada dastuurka in la bedelo islamarkaana xubnaha baarlamaanku ay xaqiijiyaan in xildhibaanada aqalka baarlamaanka markii laisku diro aqalka senatka iyo baarlamaanka qaran ay noqdaan afar boqol toban iyo sideed taasi oo fursad u siinaysa in rail odinga iyo sidoo kale martha karwa ay ku biiraan aqalka baarlamaanka ayna noqdaan hogaamiyaasha xubnaha laga tira badan yahay waqti xaadirkan xafiiska hogaamiyaha laga tira badan yahay aqalka senatka iyo baarlamaanka waxa ay xubno kasoo jeeda azimiyo oo odm ka tirsan taasi ayaana fursad anarade ay noqoni doontaa in xafiisyadaasi haddii ay qorshahani ama soo jeedintani ay hergesho islamarkaana xubnaha mucaaradku ay aqbalaan ay noqoni doontaa mid ay ku tallaabo qaadaan xafiisyadaasna ay iyagu ku wareegayaan xafiisyadaasi sidan hore idinkugu sheega warbixinta aad ku maqlayseen waa kuwo dabcan si weyn ay u taageertay islamarkaana howlahooda kala duwan ee xafiis u fududeeya guddiga adeega baarlamaanka loo yaqaano parliamentary service commission p c islamarkaana leh gunooyin iyo sidoo kale awoodyo kala duwan oo ku qeexan sharciga islamarkaana dhankaas iyo marka la dhaho gunooyinkaasi ay aqoonsan tahay ay aqoonsan yihiin guddiga mushaaraadka qaran ee s r c marar badan ayaa madaxweynaha dalka waxa uu sheegay inuu doonayo xafiiska ee xubnaha mucaaradka inuu soo saara balse qorshihiisu aysan ahayn inuu cidi shaqo halkaasi ugu raadiyo ama heshiis siyaasadeed oo xubnahan azimiyo ee doorashadu ay kaga guulaysteen ay la galaan
Ile mimi nilikataa ni kwamba tuendelee na ile mambo ya zamani ya kujaribu kuchanganya upinzani na serikali, ikosekane mtu wa kusema mambo yameenda kombo.
madaxweynaha ayaa marar badan waxa uu sheegay in keliya uu doonayo in xafiis xubnaha mucaaradka loo sameyo iyadoo weliba qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka iyaguna xildhibaanadu ay sheegayeen intaasi ay ka mid tahay dada qorsho uu doonayo aanirada ay doonayaan maamulka kenya kwanza inay ku xadidaan islamarkaana ay meesha ka saaraan ay kaga takhalusaan saameynta hogaamiyaha xisbiga odm azimio raila odinga iyadoo madaxweynahuba qorshahaasi uu doonayo xafiiska mucaaradka ayaa dhanka kale waxaa muuqata in madaxweynaha markii la dhaho tallaabooyinka kala duwan uu qaadayo ee la arkayo inay yihiin kuwo u muuqata in xubnaha mucaaradka uu doonayo in uu u soo dhowaado islamarkaana ay u gacanta ku dhigi garaan xildhibaanada aqalka baarlamaanka madaxweyne ruto ayaa haatan waxa uu isku dayayaa in uu hanto kalsoonida xisbiyada anrada xildhibaanada xisbiga jubilee isagoo doonayo in gebi ahaanbo aqlabiyadda aqalka baarlamaanka oo ah mid dhammaystiran uu gacanta ku dhigo tani ayaa waxay ka dhigaysaa sheekhsi labada dhinac ee ka hadlaya oo hadalkiisu aan dhammaystirnayn maadaama dhanka kale uu doonayo in xafiiska xubnaha mucaaradka uu soo saaro haddii marar badan uu sheegay inuu doonayo keliya in la helo xafiis ama mucaarad dhisan islamarkaana taageeraya howlaha kala duwan sidoo kalena isha ku haya dhaqdhaqaaqyada dowladda iyo sidoo kale xeerarka ay shacabka ku soo rogayso iyo ajendahooda kuwaasina oo haddii wax qaldamaana ay shaaca ka qaadaan xubnaha mucaaradka xubnaha kenya kwanza ayaa waxay isku dayaan inay gacanta ku dhigaan xisbiya xildhibaanada xisbiya xisbiga jubilee ee madaxweynaha madaxweynihii hore dalka uhuru kenyatta taasi oo ka dhigi karta ama muujinaysa in ay sii nuglaadaan xubnaha azimiyo uu hogaamiyo raila odinga sida loo geeyay jubilee waxay ka tirsan yihiin xubnaha azimiyo xubnaha madaxweynaha iyo kenya kwanza ayaa waxa ay isku dayaan in xafiiska ay soo saaraan xafiiska rasmiga hogaamiyaha xubnaha mucaaradka laba maalin kadib markii madaxweynaha ku-xigeenka dalka rigathi gashagwa oo xafiiskiisa magaalada tali nairobi harambihe uu kula kulmay hogaamiyaasha jubilee ee kasoo jeeda anradii hogaamiyaasha jubilee sida haweeneyda lasoo magacaabay sabina sheege agaasimaha doorashooyinka sidoo kalena ah xubin ka tirsan baarlamaanka jaaliyadda bariga africa kanini kega xildhibaanada kale david kiacho olkalaw irene joki bahati zakari kwenya kinangob shadrak muiti koonfurta imenti mark mwenje galbeedka empakasi amos muwago deegaanka starehe dan kirithi bartamaha central anrade bartamaha igempe stanley mudama galbeedka lamu iyo joseph godhuku wasna lamu laga soo doorto ayaa isniintii madaxweynaha ayaa sidoo kale isagana kula kulmay aqalka madaxtooyada ee magaalada nairobi hogaamiyaasha ayaa waxay isku afgarteen ay sheegeen inay taageerayaan ajendaha dowladda haddii ay noqon lahayd gudaha baarlamaanka iyo marka nirda baarlamaanka ay ka baxaan dhammaan waraysi dhowaan uu markii ugu horeysay telefishinada dalka siiyey aqalka madaxtooyada xilli uu ku sugnaa madaxweynaha dalka william ruto ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo xafiiska hogaamiyaha rasmiga ee xubnaha mucaaradka taasi oo sheegay in xafiiskaasi uu doonayo inuu usoo saaro isagoo eegaya danta shacabka kenyaanka ugu jirto waxaana uu sheegay inaysan ahayn in uu shaksi ugu talagalay xafiiskaasi lan dhegeysano
tii mtu kazi. Nimeona kiongozi wa upinzani akisema oh, yeye hataki hiyo kazi. Eh, Nani alikuwa anampatia kazi? Mimi si, mimi sitafutii mtu yeyote kazi, natafuta ofisi ya mambo ya kuhakikisha kwamba accountability ya serikali. Kama ningekuwa mtu selfish, mimi niko na haja gani na mtu ya kunipinga? Lakini mimi naelewa ya kwamba katika demokrasia ya hii pawa watu ku, ku, ku, ku, korogwa na pawa ni rahisi De, kuna, kuna sababu ya kuwa na upinzani na ndio nikasema na mimi naelewa kwa sababu vilevile mimi nilikuwa na, ni baadhi ya wale walioshughulika na kuunda katiba hii ya- yetu ya kenya na tulifikiria ya kwamba wale committee of experts wangeirekebisha wangeifanya vizuri ndio nafasi ipatikane ya ofisi sio mtu nikisema ofisi ya kiongozi wa upinzani it is an institution it is not a person right mi natafuta accountability my, my, eh, ile, ile uwajibikaji ndio mimi nashughulika na, na, na nashughulika nayo vile nimependekeza
kaasi waa madaxweynaha dalka xili uu siiyey waraysi telefishinada dalka isagoo sheegay inuu doonayo keliya in eh, uu helo xafiiska xubnaha aqlabiyadda anarde mucaaradka islamarkaana uu doonaynin in eh, dhankaasi markii la dhaho in shaksi uu shaqasiyo haddaba dhegeyste maxay tahay aragtidaada ku aadan ee tallaabadaasi anarde hogaam- hogaamiyihii hore aqalka baarlamaanka sidoo kalena haatana xiriirlada guud justin muturi uu doonayo in raila odinga iyo martha karuwa ay aqalka senadka iyo baarlamaanka ka noqdaan hogaamiyaha hogaamiyaasha aqla- eh, hogaamiyaasha laga tir badan yahay ee aqalka baarlamaanka iyo senadka sidaan idii sheegay labadaasi xafiis ayaa haatan waxaa gacanta ku haya xubno ka tirsan azimiyo laba moja dadka eh, kala duwan ee siyaasadda falanqeeyaha ayaa iyagu waxay sheegeen tani ay siyaabo kala duwan u arkayaan eh, oo ay sheegayaan tallaabada madaxweynaha uu doonayo in xisbiyada kala duwan iyo xildhibaanada qeybta ka azimiya uu isku dayo inuu gacanta ku dhiga dhanka kalena uu doonayo xafiis la xisaabtamo dowladda oo mucaaradda la soo saaro professor masibo oo ka tirsan jaamacadda moya ee iso- isagu waxa uu sheegayaa in tani ay marka laga soo tago inay caqabad ku tahay azimiyo islamarkaana ay dhulka gelinayso haddii xubnaha ayagu qeybta ka ah ee dhanka madaxweynaha ay tagaan ama madaxweynaha uu gacanta ku dhigo uu la heshiiyo ay wada shaqeyn ka dhexayso madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ay sheegayaan inay suuragal tahay inuu gacanta kaga dhigo hogaamiyaasha eh, markii la dhaho gobolka mount kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka wi- eh, rigaadi gashagwa in uu kala wareego ee dhankaasi gobolka mount kenya waxaana sidoo kale eh, aniradde ay ay sheegayaan xubnaha kala duwan iyaguna in tani ay caqabad ku tahay islamarkaana ay dhulka gelinayso xubnaha mucaaradka haddii ay dhacdo in madaxweynaha xubnaha iyo xisbiyada kala duwan ee qeybta ka ah azimiyo uu gacanta ku dhigo hogaamiyaha xubnaha laga tiri badan yahay aqalka baarlamaanta baarlamaanka opio wandanya ayaa shalay waxa uu isaga sheegaya anrade toddobaadkan uu sheegay in tallaabada madaxweynaha ee ku aadan haddii noqolaydan xafiiska xubnaha mucaaradka lasoo saaray iyo tallaabooyinka kala duwan aysan saameyn ku yeelanaynin tallaabada kala duwan iyo ha- hawsha loo igmay xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale xubnaha laga tiri badan yahay in ay xaqiijiyaan in dowladda waxyaabihii shacabka ay ka ballanqaaday iyo sidoo kale wadooyinka iyo xeerarka kala duwan ee saxda ah ay dalka ku hogaamiyaan dhankiisa senatarka ismaamulka kitui enok wambua ayaa isagu waxa uu sheegay inuusan dan kala hayn islamarkaana aysan wax dhiba ku haynin istaraatiijiyada kala duwan ee xubnaha kenya kwanza ee madaxweynaha dalka uu hogaaminayo ay la imaanayaan islamarkaana hadafkooda uu yahay iyo waxa ay higsanayaan in xaaladooda iyo shaqadooda ku saabsan inay dowladda dusha kala socdaan ay sameeyaan enok wambuana waxa uu ka tirsan yahay xisbiga wipa oo kasoo jeedo kalonzo musyoka oo qayb ka ah xubnaha azimiyo daba dhegeyste aragtidaada ku aadan soo jeedinta aan idiin sheegna ee mr muturi maxay tahay dhegeyste eber sodoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber sodoba eber laba saddex shan eber sagaal eber iyaad soo bici kartaan si aad noogala qayb qaadataan barnaamijka oad aragtiyadiina noo soo gudbisaan dhegeystayaasha ee ugu hore doonaya barnaamijkan inay nagala qayb qaataan ayaan siinayaa fursadda si barnaamijka inoogu furaan star f m hellow star f m hellow hakaaga qadka ayuu ka maqan yahay dhegeystaasi isna mahaya waa uu mahadsan yahay dhegeystayaal qadadkaasi ayaad soo beegsan kartaan ibir toddobo sideed eber hal ibir shan hal ibir shan ibir toddobo ibir labo saddex shan ibir ibir sagaal ibir star f m hellow star f m hellow hagaaga qadka ayuu ka baxay dhegeystaasi star f m hello asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
aad wa aad waa maxamed ibraahim maxmed oo county wanaara ka soo haya maxamed soo dhowow
waa dhowahay eh, waan dhegeysanahay justin muturi speakerkii hore ee eh, assemblyga eh, ee baarlamaanka Mm,
Eh, arrinta soo jeediyey horta waa arrin ra'yigiisa ma garatay haye
marka uu leeyahay eh, eh, sooma sooma dhihin eh, la- eh, maada kuwa maada kuroa iyo eh, raga odinga soo galaan sanadkii baarlamaanka Mhm,
Ha, marka nin madaxweyne raadinayay eh, eh, kursi baarlamaan eh, kuma qanaca ma garatay haye
maxaa yeelay ah, kii dhan la rabay inuu xukumo oo u talayo hadduu waayeyna kuma qancaayo Mhm, eh, inuu baarlamaanka fadhiisto mhm,
maxaa yeelay en, en, labadan gabadhan iyo xaaji odaygaba eh, eh, maayar ay noqon karaan mhm,
hadday u tartamaan maayarnimo way heli karaan ma garata haye
Eh, laakiin en, eh, baarlamaanka soo fadhiisto oo magacaawis noqdo bishii bishii xoogaa ogagaasa Mhm,
marka waxay aqbalaya ma ahan Eh, dadkan oo dad ganacsato waaye lacag waa haystaan haye
waa ganacsiga siyaasadda lacag ay ka suubiyeen hanti waa haystaan marka kale waxay rabeen inay waddanka xukumaan hadday waayeenna mucaaradnimadooda ku adkaanay ay la tahay inay aqbalayn horta ila tahay aniga ma garatay ra'yigay waa tahay ilaa waxay raadinayeen madaxweyne
maxaa yeelay dee adigoo raadinayay ra-iis madaxweyne oo raadinayay ku- ku- dee kuma kuma qanaysid een- een, ah, wax aan magacaabisa ma garatay waa garta marka een, kolley baan ra'yigeeda waaye kolleyba aniga kuma qanceen ani ahaan marka ayagana saasaan jecel lahay marka ku salaamaya bu aad baad umahadsan tahay waan kaa qaada walaale waad eh, kaaga mahad celinayna ka qaybgalkaada dhegeystaasi waxa uu leeyahay dad yoolkoodu ahaa madaxweyne u malaynaya inay aqbalayaan waad mahadsan tahay walaal dhegeystaha kale dhanka qadka telefoonka stafm hellow
asalaamaaleykum wcalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawoa walaal magacaaga hagaag waa uu ka baxay qadka soo dhawoa walaal
asalaamu calaykum wcalaykum salaam walaal soo dhawow
waxa weeye nimankan xalis weeye niman uu ka luntay waddadii weeye oo mad meel ku dhacaya nimankan dawladda magarad haye waxaan dastuurka ku jirin maray sheegaan marba wax waa qiman oo dastuurna aan qaymo ugu fadhin dadna aan qaymo ugu fadhin Mhm.
niman waxa weeye ma filanaya inay guulaysanayaan niman waxay noqdeen sagaar marka hore u dhigtay sirib oo ugu dhacday baciid Mhm.
oo meelay ka maraan ay dawladnimadii kale la-yihiin Haye.
marka hadda raa'ila iyo karuwana ma aqbalaha xumo oo sheegayaan mana u baahna magarad haye
waa in la saaro dawladnimadooda aan maaragta laga shakisan yahay inay dawlad yihiin iyo inay ay ay ay madaxweyne oo xaq ku soo galay iyo nuxsa ku soo gelin baa meesha ku jirta aa laga murmaya madaxweynenimadiis Mhm.
waa maqlaysa maaldeeda jakaraanda meesha la kamaguji marka la isugu tago waa dhacay haye marka waxay ujaan goyi karaan dadkan ma jiraan yaanan lala hadlin wadahadal yow la gelin raila yowsan la fadhiisan khasaarow ka qaadaya wax faa'iida ay leeyihiinna male
aad baad umahadsantahay cali se waan kaaga mahadsan ujeedintaas waxa ka jira male aad baad umahadsantahay waan kaaga mahadsan soo dhawo walaal magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
xuseen falidar xagaar jariir xuseen soo dhawow
haba waan ku dhowahay waxaa laga hadlahay waxaan malin waa raila iyo jaamadiisi iyo kuwii dabasi sogeen un baan malinaya
maya waxaan ka hadlaynaa soo jeedinuu soo jeediyey xeraliliha guud justin muturi uu doonayo xubnahan in baarlamaanka laga qaybgeliyo
kuwan kuwan mhm
sagaara maxaa ma maqashay adiga lebi laacde luqun dheer baa ugeysimooy laadheer baa ugeysimooy luqun dheer ma tihin haye
luqun dheeraate madax ma dhaaftana soomaali way tiraa mhm
meel aad gaari karin haddaad mamahata maxaad malin haye
geed aad wax kasoo guursan karin adoo dhulka taagan inaad fuushay moogiyo haddaad tiraa inuu dhulka taagan baan wax kasoo guursan taalkeedina aad lahayn mhm
horta waa taas ciide haye meel uu duqan ku rooyi ma laho wax meel laga qayb gelin ma laho haddii qayb laga gelin war bini aadamka inuu isku naxariistaa fiican gaal iyo islaam mhm
haddii adan macaarad aad iska ta oo had iyo jeerba meel un aad ka qaylinayso wax faa'iido oo aad gaari male facaa looma hayo macaad kenya jooga wax ku guulaysto maba lahayo mhm.
halo waa ku maqlayaa walaal
marka waxaa jirtaa duqan ha iska qaqayliya meejiisa ha loo daayo Mhm.
xafiis baa loo dhisay in laleeyahay ana ka xumaa xafiisna looma dhisin qayb lagama soo geliyeen haye meelna lama gaarsiiyeen war annagaa ku dhunna si aan u nahay gobolkan waqooyi bari taan u daba taagnayn baan wax aan qaadanay iyo waxaan dawlad la qaybsanay aan la mhm
had iyo jeer kuurasha saan u siinayna miyahow ninkii wuxun dhic- waa la xal unbu leeyahay had iyo jeer ma la xala
waa tahay qofka biniaadanka mar waa la xadi karaa mar labaad waa la xadi karaa laakiin shan shan doorasho isku xigta waa la xad oo ninkan hadduu taagan yahay hadhowna asoo hurduma dawladda ma- iska kala shuusama mhm
marka walaal waan ku salaamay Aad- ninkan intuu nin socon ma hor yaa lagu daayni aad baad umahadsantahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada ee dhe- qodobka dhegeystayaasha kale dhanka qadka telefoonka star fm hellow star fm hellow hagaag qadka ayuu ku jiraa balse isma maqlayno dhegeystaha kale star fm hellow isna ma joogo dhegeystaye soo dhawow magacaaga halkaad ku sugan tahay waa hagaag qadka ayuu ka baxay dhegeystaha isagana star fm hellow agaag weli staifm ayaad nagala socotaan dhegeystayaal barnaamijka hoggaan kasta ayaad dhegeysanaysaan qeybtii hore dhalinyarada qeybihii dhexe gordhow ee warkii ayaad maqli doontaan kadibna barnaamijka ayaa halkiisa nooga sii soconaya dhegeystayaal dhegeystayaal dhowr ayaa qad ka soo beegsanaya haddii aanu yeero star fm hello Hello.
soo dhawow magacaaga
cali geedi karbuna
haya cali ow soo dhawow
waan maqlayaa aad baan ola socdaa mhm
middan uu soo jeeday matuuri haya
horta nin madaxweyne u jeeday kuma noqonaa xildhibaan mhm
waxaa weeye oo ninkan masqulac gala waay
waa tahay duqa raayila mhm
qulacda haddaa tuurto way kaa jiri biyaa ku wadataa haddii kale wuu ku cuni bahalka masqulac gala waay duqan mhm
marka waxaan dhihi lahaa horta bal inuu waxaa fiicnay shanta sano inuu iska samro sidii kuwa hore u raaca haya
ilaa haddagan waxaa moodaa maaragtay inuu waxaa la yidhi maroodi markuu bixi rabo dhirtuu reeqaa inuu waxa uu maaragtay la bixin dhirtuu la kici rabo haya amiga wadanka wax loo qaban lahaa waa wadanka hadda uu leeyahay doorasho kuwan i b c oo beenaalooyin barkood ah mhm
ee mashquulinhaya laakiin middan uu sheegayo matuuri mhm
waxaan u malaynaya inay suurtagelaynin haya nin raboba inay doorasho loo celiyo ma hadda waxa uu yeelaya baarlamaan ku bir mhm
marka bacdi laakiin asi xusbigan maaragtay kenya kuwaasa waxaa fiicnaan inay shub ka dhaaduqan
waa tahay qaayliye shub laga dhaho oo maaragtay intuu qaylida iska wada iska wada qof haddii inta ilaa uu samro mhm
marka aniga naftay rayadeyda midaas weeyo waa salaaman tahay adiga aad baad umaadsantah waa kaa qaadnay ka qaybgalkaadan oo kaaga madlixelaynaa stafm helow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaaga walaal soo dhowow
nuur cabdiw baa layidhaha madheere countan kasoo hadlaya buurow na layidhaha mhm
yaan barnaamij hore u gala mhm
arrinta iyadoo hadda state matuuri sheegaya qalad waay haye
la doorasho way dhici jirteen nin labadan nin ninku marka doorashada istaaga waxaa ku fikiraa inay ama laga ree ama wax ka ree mhm
waa laga reey ninkan
haye
intaasoo goora doorasho istaagay hataa aan intay saddex gooran doorto mhm
mar alla marka ninkan as wax weeye waxaa leeyahay waa andayada wilgeeska dhawood leeyahay fifty fifty aan raadinaya iyo inqilaaban kicinaya iyo rabashaan kicinaya waxaa waa nin oo laga dambeeyo waa reer galbeedka ka dambeysaan madaxweynaha marka taasiyada dhibaato waaye ninkan waa laga reey doorashaha waa la helay dadweynaha dhibka ka dhaafa nin oday waaye hata dhiisaandhilahaana waanu filamaya aad baad umahadsantahay waan kaaga mahadcelinaynaa dhegeystayaasha kale ayaan u yeeraha doonayaan inay barnaamijka nagala qayb qaataan star fm helow star fm helow soo dhowo walaal magacaaga
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal aabaha nabadaan kuma dheera gaarina waaye mhm
in badan baa idin salaamaya marka koowaad waa kaa qaadnay si wacan soo dhowo dhegeystayaasha meel kasta ay ku sugan yihiinna waan ku salaamaya walaal macaane waan maqlay waxaa maaragtay laga hadlaya iyo barnaamijka aad soo saarteen mhm
marka horta mucaaradka horta dawlad mucaarad la-aan ma dhismayso haye
dawladda inay mucaarad yarato waa mid marmana way fiican tahay mhm
waxaan malaynaya odaygan eh, raila wakti badan buu soo halgamay mhm
aad buuna usoo halgamay halgankiisana waan arkayne ise ilaahay uma qorin hadee inuu xilka ugu qabto madaxweynenimada mhm maxkamad baa laiskula dhacay maxkamadda waxaa le caddaynkeen haye
labada dhinacba way soo fadhiisteen mhm
caddayntii waa la waaye raila caddayn uu maxkamad kaga guulaysto ruto waa la waaye mhm
saasaaga hala furaa layidhi waa la fure haye
haddana dhaarara baad arkaysa wuxuu yidhi madaxweynaha lagu soo dhaweeyo kisumu iyo dhulkaasoo dhan waa kuu soo maray mhm
dawladda hore ha u socota waa kuu dheer haye
dibadda ayuu aadee dibadda markuu aaday waxaa le alla leeyahay haddan baan ogaana meeshii nagula dhacey iyo sidii naloo dhacey iyo wixii oo dhan baa haynaayo waxaa dabaaldeg baan samaynaynaa oo, eh, si aan maaragtay aan usoo bandhigno waxyaalihii na- sidii naloo dhacey haye
ilmo caruur baa ninkan aaway siyaasadiisii aaway rugcadaanimadii aaway maaragtay intaas sana u- kenya ayuu u halgamayey mar uu oo sharciga uu bedelo iyo mar uu maaragtay siyaasadda ku jira iyo waa aabihii halganka soo kenya marka inuu garan waayo in la qalbayo maxay ku dhacday mhm
horta sumcaddiisi wuu ku ciyaaray
mhm inaad sumcaddaada ku ciyaartana waa mid laga fiican yahay haye
ninka ragge waxaa la rabaa inuu maaragtay markii laga guulaysto u arkay in laga guulaysta baaritaan baa la sameeyey cadayntiisii wixii o dhan buu meesha keenay wixii waxay noqotay wacansan iyo raad lahayn
haye marka waxaa la rabaa inuu wadanka wadanka waxan waa qaran waa wadan wadan waa wadanka waa wadan umad dhan ay isku leedahay mhm
qaranka in la burburiyo ma aha
aad baad Gawaanjeel baan tegay hadda daar hadda daar twenty nine wuxuu u qabtaa dana jakaranda inay iskugu imaadaan mhm
goormee wadanka wax loo qabanayo qaar- ni- masaakiinta oo dhan ba miisaskoodu soo dhaafiyey wuxuu leeyahy kaalee buuqa oo dhagax tuuru leeyahay mhm
goormuu rabaa wadankan maaragtay inuu horumar gaaro oo oo abaaraha la degeen oo coronaaga la degay oo musiibooyin fara badan ay ku dhaceen waad mahadsan tahay walaale waad marka goormuu rabaa wadanka inuu- inuu hor u socdo walaal macaana anigoo goynin ha iga goynin janno gale
ayaa dhegeystayaasha kale fursad siinayna
ha waan siinaynaa janno gale waan siinaynaa adi iyo yusbakad iyo mascud ismaaciil iyo halgamaasha iyo macalinka raadiyaha dhammaantiin waa in salaamaya horta waxaan leeyahay ninkan rayla e hadduu qaylina uu sii wado jakaranda uu tago anigu waxaan leeyahay haddaana shacabka kenya Mhm.
oo doorteen dhigka waxaan leeyahay ha laga qabto shacabweynaha laga qabto waddanku rabaa inuu burburiye Mhm.
maxaa wadamada kale oo mucaaradka waa laga xiraa hagee ay waddanka ay dhumiyaan oo hal- ay u diidaan jid iyo jaha ay u diidaan haye ninkan rayla ee mar rabo kenya inay horumar gaarto war kursi adaa leefkiin looma halgamo waxaa loo halgamaa qarannimada Mhm.
marka ninkan ita qarannimo uma jeedo asaga waa danayste dantiisa moogiyo wax kale ma fiirinayo Mhm.
marka ani waxaan leeyahay rayla gabgabta ha joojiyo wa hataa hataa xafiis yar oo jiif uu leeyahy lama siin karo hadda qorshahan marka be- muturi sideed u aragtaa qorshahan waa qorshaha dowladda ay wadato ilaa Qofkaan justin mas-uul maturi ee waa la wadan taliyaha iyo guud ee cadaan- dowladda dhanka sharciga haa qorshe qorshaad matuuri uu wato Mhm.
kaas ma wa ficnaan dhihi laha aniga wax xala uu keenina ma jirto haddii la rabo in reega xal looga keeno Mhm.
oo la rabo maaragtay in eh, bal ay xafiiskooda la weyneeyo oo maaragtay oo xafiis jaamada ay leedahay oo dowladda dhinac kaga jira laga dhigo haddii la doonayo Mhm.
niima cuntamaysa waxaa dhihi nimanka waa macaarada macaarnimadooda ha ku socdaan shanta sanana saa ha ugu dhamaato janna gale waad mahadsan tahay adigana waa ku bahadsantay janna gale aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada dhegeystaasi waa mahadsan yahay asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah Waa maxamed cali oo kaala socda magaalada gaarisa maxamed cali soo dhawaa waaba samigey
alfa maturi waa uu sheegay horta waa qalad Mhm.
marka waxaan rabnaa annaga inuu raila ama caanad xoog noqdo haddii dowladda la geliyay waxaa waa annaga waa dadweynihii way rafaadayeen
Haye.
marka waxaan rabnaa inuu bresharka ruuto uu ku xira Mhm.
hadda maalin hore wuxuu ka hadlayay ruuto geleydii sheekadan uu ka hadlayay haddana wuxuu u badalay geleydii kenya taale wax katalilaya intu dibadda la kena qaagelaya Haye.
boosto hadda boqol labaatan baa gadanaynaa Mhm.
marka waxaan rabnaa inuu nimkaa neefta ku tala oo macaamiis ku adkaysta oo maanba lagu soo dhaweynteeda baarlamaanka ka qaybgalka isanato alle bara u kala baxa Mhm.
marka annaga dabeesha uu ku talaa rabnaa ninka ruuta uu ku xira oo ballanqaadi uu sameeyo kulli uu noo oofiyo
Haye.
Aa, hadduu oofin waayna dee annaga shacabkaaba kacayna ooma arkayna sooma garab siinayn raila
aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada stafm helow soo dhawo walaal qodka ayuu ka baxay stafm helow stafm helow waa ku maqlayaa waa mandheera sugo waa sugow aad baan kuu soo dhaweynayaa ka waran sida mandheera baan u anigana kusoo gudagelna dhaweynaa.
qodobka dhammaan wareeyaasha star f m waa salaamay i i dhegeystayaashoo dhan waa salaaman yihiin waa kaa qaadnee mid lamid ah hawada kuusoo marinayna
salaan kadib soomaalida waxay ku mamaahdaa Mhm.
midigii mudac mid walba meel bay ku fiican tahay haye
mudacna waa lagu duraa midina waa lagu goya mid walba meesheeday macno ku leedahay haye
rayla mucaaradnimadu ku ayuu ku fiican yahay Mhm.
in dawladda aslu kusoo darsada rayla kuma fiicna haye
intaas marka aan ka gudbo xubnaha laga tira badan yahay weli waa un macaarad somaa dowladda ayay howlaheeda dusha kala socdaan
mucaaradnimadaas ay ku fiican yihiin kow dhe Mhm.
midda kale laba maada hadday ma- laba maadaan ku aan ku su-aalaya adiga laftaada Mhm.
Ayaga su-aalahaas kuma inay fiicneen ogol igada
ayaga ayaga ayaga ayaga inay ayaga inay maxaan ku leeyahay inay rabaan haye
ee sharciga kenya inay ku jirto ninka madaxweynenimo ka dhaca Mhm.
maxaan ku leeyahay baarlamaanka in meel laga geliyo waa tii haddayan eh, idiin sheegee walaale sugow waa eh, justin muturi waa la taliyaha dowladda ee dhanka sharciga marka waxa uu leeyahay xildhibaanada aqalka baarlamaanka uma baahna in afti danka danka dhanka dastuurka ay sameeyaan keliya qeybo ka mid a dastuurka ayay bedelayaan oo xildhibaanada afar boqol toban iyo lix waay waxayna ka dhigayaan afar boqol toban iyo sideed taasi oo u suuragelinaysa raila odinga iyo martha karua inay ku biiraan aqalka senadka iyo baarlamaanka balse Waa da- fahmay.
dastuurka ma qorayo waqti xaadirkan
dastuurka Waa soo haddaan jeedin.
qoraynin, Mhm.
haddaan la soo jeedina marka waa hadal layska yiro saxbii foori waa taas ka bax waa forget about it inay ka bax Mhm.
marka rayla ha iska qaqayli meelaha mucaaradnimadu ku fiican yahay dawladda yuusan far la soo gelin ha iska qayli warkiisa ka soo qaad male waa tahay waa ku salaamidee aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalkaada iyo sidaad aragtidaada noo soo gudbisay dhegeysta waxaa sidoo kale xusid mudan in xubnaha laga tira bada- laga tirada badan yahay oo ahba azimiyo maadaama aqalka baarlamaanka iyo sanadkan waqti xadirkan xubnaha eh, u d a amaaba kenya kwanza si guud ay yihiin aqlabiyadda aqalka baarlamaanka oo labada dhinac islamarkaana xubnaha azimiyo ay yihiin xubnaha laga tira badan yahay ee hogaamiyaasha xubnaha laga tira badan yahay aqalka sanadka iyo baarlamaanka taasi aba marka si rasmi a uga dhigaysa inay yihiin dad eh, b- mucaarada islamarkaana dowladda howlaheeda dusha kala soconaya sidoo kale eh, soo jeedintan ayaa ah mid uu soo jeediyey mawduuc uu sheegayo eh, ma- afhayeenkii hore ee aqalka baarlamaanka justin muturi haatana xiriirlyaha guud in dowladdu ah, arde xildhibaanadu ay talabadaasi ku dhaqaaqi karaan islamarkaana u suuragelinaysa in martha karoy raila odinga aqalka baarlamaanka iyo sanadka ay tagaan balse taasi micneheed maaha haddii qor- soo jeedintan xildhibaanadu ay mariyaan islamarkaana si rasmi ay u dhaqan gasho ay baarlamaanka galaan in ay dowladda la shaqeeyaan weli waxay yihiin hogaamiyaasha xubnaha laga tira badan yahay taasi oo micneedu ah inay weli yihiin dad dusha halimaha dowladda kala soconaya goordhow warkii ayaad maqli doontaan dhegeystayaal hal dhegeystayaasha ka mid ayaan siinaya ka hor inta qadarka idhaahyada aan u weecanin star f m hello star f m hello mahaya dhegeystaha si dhegeystaha kale ayaan u yeeraya star f m hello asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawow magacaaga
waa maxamed galbi maxamed soo dhawow
waa dhig horta dhig horta seelada halayna waa laisku raac
haye
mideeda kale horta soomaalida waa maxabishe waxaa iga su-aal leh mhm
hadalkan reer soomaali weyn meel ay joogtaba ay ku hadlayso tugu barnaamijkan soomaalida ku baxay ma gaaraa oo anaga meelaan ka taagan asaga ma ogaan kara
dabcan haa waa mid mhm waa soo saas ma aha mhm
haddaan ogaan kara oo barnaamijka af soomaaliya hadda aan daadiinayno oo soomaalida waqooyi waxay ku aniga af ilaa soomaali xubnaha zamiya soomaaliya ayaa ka tirsan
soo saas ma aha mhm
waxaan dhihi lahayna soomaalida waa reer dhaqate reer buuro iyo reer xoleelay u badatay markaas roob dhacaa adiga dowladda dhinac lagaa jilina hadda iska joog inta jilaalkan
haye waa tahay waad mahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa ka qaybgalkaada aad buu umahadsan yahay dhegeystahaasi een, aragtidiisa uu noo soo gudbiyey waa uu mahadsan yahay ka qaybgalkiisa barnaamijka wasaaka kaga hadlayno arrimaha la xiriira dhanka siyaasadda iyo sidoo kale qorshaha iyo soo jeedinta xubnaha kenya kwanza garaan ma xeralaliha guud ee dalka justin muturi ayaa waxa uu doonaya uu sheegayaa in xubnaha mucaaradka raila odinga iyo sidoo kale martha karua qorshe ay qayb uga noqon karaan aqalka senatka iyo aqalka baarlamaanka Ee, waxaana waa- uu sheegaya justin muturi in keliya ay eh, ay keliya ay ay noqonayso in xubnaha xildhibaanada ay dastuurka wax ka bedelan si ay ugu suurageliso raila odinga iyo martha karua inay ka qayb noqdaan dhankaas iyo aqalka baarlamaanka iyo aqalka senadka islamarkaana ay la wareegaan xilalka madaxa ah, aqlabiyadda aqalka baarlamaanka iyo aqalka senadka xilalkaasi haatan ama xafiisyadaasi waxaa haya saraakiil ka tirsan ama xildhibaano ka tirsan xisbiga azimiyo oo xubnaha hogaamiyaha raila odinga uu hogaamiyo haddaba dhegeyste waxaan ku weydiinaynaa saaka sidee kugu muuqataa ha, qorshahaasi ama soo jeedinta justin muturi ee ku aadan in raila odinga iyo martha karwa aqalka baarlamaanka laga qaybgeliyo aqalka baarlamaanka iyo senatka eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba eber laba saddex shan eber sagaal eber ayaad naga soo nagala soo xiriiri kartaa dhegeyste si aad barnaamijka noogala qayb qaadato dhegeystayaasha qadka teleefonka ku jiraan ayaan weli yeeraya ee doonayaan inay nagala qayb qaataan soo dhawa walaal waa uu maqan yahay star fm hello soo dhawow magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxamed cali walaal barqa wanaagsan wanaagsano wacan waa ku dhow- waa ku soo dhaweynaya walaal raqooy waayo walaal ismaamulka walaal waxaa noo hagaajisaa maqalka idaacadda ma maqalna eh waa ta- ro- wajeer samaan
ma maqalna walaal noo hagaaji ruje wa- kheyr sama wajeer samaan ruqya haa walaal wajeer waa waa naga maqan tahay maqalka noo hagaaji koronto maanta way noo joogtahay laakiin maqalkaa naga maqan ilaa iyo saaka xalay waa tahay aad baad umahadsan tahay waan kaaga mahad celinaa ka qaybgalkaada star fm hello hello star fm xagga qadka ayuu ku maqan yahay dhegeystahaas iyo dhegeystayaasha kale xigaan dhanka qadka telefoonka star fm hello ma hayaasno dhegeystahaasi aad buu umahadsan yahay saate isku daygiisa dhegeystayaasha kale ayaan u yeeraya barnaamijka doonaya inay nagala qayb qaataan star fm hello hello star fm ay mahadsan yihiin dhammaan dhegeystayaasha dhegeystayaal goordhow barnaamijka waa gabagabo waxaad maqli doontaan barnaamijkii madasha iyo xamdi gureye waxbarashada ayaad maqli doontaan barnaamijka waan soo gabagabeynayaa Eh, waxaana barnaamijkan kaga hadlaynaa dhegeystayaal arrimahaasi ku saabsan soo jeedinta justin muturi dhegeyste sidee kuugu muuqata soo jeedintiisa star fm hello star fm hello star fm hello waa uu mahadsan yahay dhegeystayaashaasi ee dhammaantood khadka telefoonka soo beegsanaya dhegeystayaasha kale ayaan u yeeraya stafm hellow stafm hellow hagaaga khadka ayuu ka maqan yahay waa uu mahadsan yahay saatee dhegeystayaasi dhegeystayaal qorshahaasi ayaan ka hadlayna iyadoo weliba madaxweynaha dalka mar badan uu sheegay in xafiiska dhanka iyo markii la dhaho xubnaha mucaaradka uu doonayay inuu soo saaro si dowladda ay ula socdaan islamarkaana waxyaabaha ka qaldan ay ka toosiyaan sida isaguu sheegay balse uusan ahayn xafiis loogu talagalay in qof shaqa loogu siiyo xubnaha mucaaradkana qaar ka mid ah waxay sheegeen in tallaabada madaxweynaha uu doonayo in xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale raila odinga uu la safto ay tahay qorshe uu ku doonayo keliya in arrimaha kala duwan ee la xiriira in ay anardee tallaabadoodii sidoo kale hadafka rasmiga oo ay hiigsanayaan uu ka weeciyo raila ayaa marar badan waxa uu sheegay isna dhanka kale inuusan shaqo doonayn islamarkaana uusan rabin in madaxweynaha uu heshiis siyaasadeed ay wada galaan ama haddii aan si kaloo dhigo handshake waxaana uu sheegay keliya in kulankii ugu dambeeyey ee kamkunji ay ku yeesheen in maamulka madaxweyne kenyatta waysan madaxweyne ruto aysan aqoonsaneen iyo saraakiisha kala duwan ee uu soo magacaabay islamarkaana dhinaca kale ay qaldan tahay anardee hanaanka lagu soo dortay mr ruto islamarkaana guushii asagu ay gaadhay sida isagu uu ku andacoonayo bal dhegeystayaal haddaan yeero oo doonayay barnaamijka inuu nagala qayb galo stafm hellow waa maqan yahay aad buu u mahadsan yahay dhegeystaye waxaan ku weydiinaynaa siday kugu muuqato soo jeedintaasi justin muturi uu doonayo uu sheegayo in haddii ay dhaqan gasho waxa ay suuro gelinaysaa raila odinga martha karua oo xilka madaxtinimada ka qayb galay ku-xigeen iyo sidoo kale musharaxa xilka madaxtinimada ahaa in ay ka qayb in ay ka mid noqdaan aqalka baarlamaanka iyo sanadka waxaana taasi ay u suuro gelinaysaa in musharax walba xilka madaxtinimada ku guuleysta aanradee kaalinta labaad soo gala uu fursad helayaa in si rasmi ah uu ugu biiro aqalka baarlamaanka yaad soo beegsan kartaa dhegeysta si aad noogala qayb qaadato barnaamijka aragtida aad nooga soo gudbiso stafm hellow stafm hellow waa ku maqlayaa magacaaga walaal war xasan alla yidhaaha waxaan ku weydiiyey xasan xagee joogtaa madheera aan joogaa u gudagal barnaamijka haddii aad la socotay
nin dawladaba ma aqoonsini sooma dhihin maalintii kama gunja isugu tageen madaxweynahaba ma aqoonsini sooma dhihin e waaba nin qab weyne marka nin qab weyn marka see baarlamaan loogu soo lsoo loo soo gelinayaa waa ninka wuxuu yidhi ma dawladaba ma aqoonsaniyu yire haye
waxaas waa sacabii foori waxaa iska daayaan idin leeyahay waa tahay aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa ka qaybgalka hadda dhegeystaha kale star f m hellow star f m hellow hellow star f m xagaaga oo ay mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi dhammaantood dhegeystayaal waktiga awgeys barnaamijka ayaan soo afeeraynaa saacadda stuudiyo tobankii barqanimo iyo qadar labaatan iyo siddeed daqiiqa ay tilmaamaysa kordhow barnaamijka madasha ayaad maqli doontaan hadduu alla idmo barnaamijka dhegeystayaal anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinayay soona saaray waxaana kaga hadlaynay arrimaha la xiriira dhanka iyo siyaasadda iyo sidoo kale qorshaha maamulka talada haya ay damacsan yihiin ay doonayaan in xubnaha mucaaradka ay ka mid noqdaan aqalka baarlamaanka islamarkaana ay noqdaan hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka baarlamaanka uu noqdo raila oding xubnaha laga tira badan yahay anirade aqalka baarlamaanka iyo sidoo kale hogaamiyaha xubnaha laga tira badan yahay aqalka senadka martha karwa ay noqoto waxaana ay sheegayaan an justin muturi oo ah xereeralyaha guud islamarkaana ah la taliyaha rasmiga ee dhanka sharciga ee dowladda ayaa sheegay in tani ay anirade xildhibaanadu aysan u baahnayn in dastuurka ay anirde ama afti la sameeyo keliya loo baahan yahay in qayb ka mida la bedelo taasi oo ka dhigaysa boqol afar boqol toban iyo lixda xildhibaan in ay laba lagu kordhiyo ay noqdaan afar boqol toban iyo sideed waa xildhibaanada aqalka baarlamaanka iyo aqalka sanadka arrimahaas ayaan kaga hadlayna dhegeystayaal oad ku mahadsantihiin dhegeysigiina barnaamijkii madasha ayaad maqli doontaan oo aan aada dhegeysanaysaan iyo xabdi gurey barnaamijka waxbarashada tan iyo kulankeena dambe waad ku mahadsantiin dhegeysigeena anigoo maxamed cali madoobe idinla socodsiinaya nabadgelyo